magaalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey aqoon isweydaarsiga sanadlaha ee kooiy tobanaad ee cilmi baarista soomaaliya oo ay si wadajir u martigeliyeen jaamacadaha muqdisho iyo hormuud iyadoo lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan oo ay ka mid yihiin dowlad wanaagga doorashooyinka shaqo abuurka dhaqaalaha iyo deyn cafinta waxaa ka qaybgalay muddadii tababarkan uu socday ay ahayd saddexda cisho qaar ka mid a ardayda jaamacadaha dalka aqoon-yahano macalimiin cilmi baarayaal sare iyo madax ka socoto goobaha waxbarashada ee ku yaala muqdisho gudoomiyaha jaamacadda hormuud aadan shidane guuleed ayaa ka warbixiyey faa'iidada uu leeyahay aqoon kororsigan run ahaantii wax badan aan ka faa'iidnay isuma sheegayno waxa aan ka faa'iidnay maxaa la dhahaa cilmibaaristaan lasoo bandhigay waxa ugu yar oo runtii la dhihi kara waxa waaye isdhexgalka xagga labada jaamacadood maamulkooda isdhexgalka ardayda iyo isbarashada iyo wax alle wixii lagu soo dhigayay jaamacadihii inay halkan kusoo bandhigeen oo keliya jaamacadda aysan ku ekaanine sahra cabdulaahi xaaji waa cilmi baaro sare iyo mustaf cabdulaahi fayruus agaasimaha macadka daraasaadka soomaaliya ayaa ku baaqay in la badiyo aqoon kororsiyada noocan oo kalea si wax badan looga faa'iido inaad wax badan aad aqrisaan wax badan aada qortaan faa'iido waxay u leedahay adiga iyo bulshada kugu xeeran marka sidaa darteed waxaan ku talinayaa daraasaddan inay hore usii socoto aysan noqonin mid layska sheeg sheego uun sida caadiga ah wuxuu dhacaa bisha decembar maalmaha mar dambeanu sheegi doonaa laakiin maskaxda aynu sii wada gashanno sidii hawshaas sanadka soo socda insha allahu tacaala ilaahay inoo hirgeliyo idinkuna aada usii diyaargarowdaan aqoon isweydaarsiga sanadlaha ee cilmi baarista soomaaliya ayaa sanad kasta wax badan ka tari doona dhinacyada dowlad wanaagga doorashooyinka shaqo abuurka dhaqaalaha iyo deyn cafinta